ismaaciil waa mahadsan tahay diyaaradii siday mukhtaar robow cali aw mansuur iyo xubno ka tirsan dowladda soomaaliya oo bakool wada xaajoodyo iyo isoo dhibidda sheekh mukhtaar u tegay waxay goor dhawad ka soo degtay garoonka muqdisho diyaarad gaar ahayd oo bakool kasoo kictirtay waxayna ka degtay dhinacan efesioni ee garoonka jihadaas garoonka weyn ee aadan cadde muqdisho waxaana hadda mukhtaar roobe xubnihii la socday ay halkaasi ka qaadeen gaadiid gaar ahay oo ka yimid dhinaca madaxtooyada waxaa sheekh mukhtaar hadda laga gelbiyey garoonka muqdisho wuxuuna tegi doonaa xafiiska xafiisyada dowladda madaxda sare halkaasoo kulamo gooni goonee shalay ka socda ilaa maanta oo la xiriirta isoo dhiibitaankiisa iyo maatinkiisa la sugayey waxaa sheekh mukhtaar hogaaminaya wafdigan soo shiiquu wada oo soo kaxaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo xubno ka tirsan wasaaradda amniga gaar ahaan tale ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda marka goor dhaweed bay kasoo degtay garoonka muqdisho oo gaar ahaan dhinacan fasooli ay ka degtay wadadaas ayaa laga bixiyay sheekh mukhtaar robo cali oo mansuur oo in mudda ka tirsanaa al-shabaab xafayeenkii ilaa hadda wax faahfaahina ma laga bixiyey qorshihiis oo kale cid dowladda ka tirsan oo arrintiisa ka hadashay waxa laga yeeli doono iyo habka uu hadda wixii ka dambeeyay nooca uu noqonayo si u noolaan doono ama howlgallo iyo waxaas wax faahfaahina ma laydinka siiyey wax xog dheeraada oo la xiriira arrinta sheekh mukhtaar rogow iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed ee qofna weli kama hadlin waxaase sheekh mukhtaar maatinkiisa muqdisho iyo saacadii ugu dambeeya wadahadaladiisa guud ahaan dhegta u taagaya oo qayb ka ahaa madaxda sare ee dowladda soomaaliya madaxweynaha dowladda xasiiska ra-iisul wasaaraha kulamada ka socday waxaa sidoo kale arrintan wadahadaladaas u dhexeeyeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo dabcan deegaanada iska soo dhiibay iyo shiiqan oo deegaan ahaan koonfur galbeed kasoo jeeda wadahadalada socda la xiriirta waxaa lagu wadaa saacadaha soo socota in mukhtaar ruucala mansuur kulamo ay la qaadan doonaan madaxda dowladda waxaa lagala hadli doona dabcan si rasmia looma oga waxaa aad loo xadiday arrinta warbaahinta inay garoon ka tagaan iyo sidoo kale in xog iyo tafaasiil dheeraada laga helo laakiin warar ay heshay v o eda xaqiijinaya in xasiiska ra-iisul wasaaraha ay ka socdeen kulamo gooni gooniya sidoo kale xasiiska madaxweynaha waxaa ka socotay arusiga arrinta mukhtaar robe sida laga yeelayo waxaana arrintaasi door weyn kule madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan dhowr telefoonka wacay meese noo suura gelin oo ka jawaabo marka waxaa hadda socdo saacadaha soo socdaa lagu wadaa in arrinta sheekh mukhtaar ay ka hadlaan dowladda soomaaliya isaga naftiisuna inuu hadla ayaa suuragala waxaa warar ay heshiisyoodu xaqiijinayaan in warbaahinta dowladda uu tegi doono halkaasina uu hadalka sheegi doono madaxda dowladdu ay ka hadli doonaan laakiin weli wax wara oo kasoo baxay maatinkiisa sheekh mukhtaar robo ma jirto si kooban haddaad iigu sharaxday isagaa wax wara ma laga hayaa cidda la socota waxaa la socda sheekh mukhtaar robow marka laga hadlayo al-shabaab iyo saraakiil kale ma jirto sida ilaa kuwa amniga ay sheegayaan marka laga reebo ciidamo xoogloo ilaalad ahay oo deegaanka dagaalkula gaal al-shabaab iyo kuwa hadda gaar oo soo raacay oo aan tiro badnayn laakiin waxaa la socdo hadda diyaaradda soo raacay waa saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo tali ku-xigeenka nisa iyo saraakiil dowladda hawsha ku dirta marka laga yimaado cid kale oo al-shabaab oo halkaasi lagula macaamilay maysan jirin waxaa hadda dagaalka al-shabaab ku qabsay sheekh mukhtaar bay ahayd asagaas un baana hadda soo raaca dowladda